barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka afyimada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhagaysanaysaan bogga v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa isniin sagaal iyo labaatanka bisha koowaad sannadka labada kun siddeed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad idaacadda duurnimo maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dhallinyarada reer somalilan oo ka shaqeeya daryeelka deegaanka ayaa kulan ku yeeshay magaalada boorama markaan dhallinyaradana somalilan ee aqoon-yahanka welina arrimaha deegaan ka hadla waxaan jeclaan lahaa haddii ay gamcas qabsadaan ay wada shaqeeyaan arrimahaas haddii sameeyaan wacyigelin ay sameeyaan dhirbeeris ay sameeyaan tababaro lagaga hadlaya deegaanka iyo aafada abaaraha intaasoo dhan waxayaabaha laga gudbi karo ayay noqon karaysaa xaalufinta deegaanka waxaa kale oo aad maqli doontaan ciyaar dhinaca isdhexgalka ah oo kubadda cagta ah oo magaalada laasacaanood ku dhex martay dhallinyaro ka kala socday magaalooyinka hargeysa iyo laasacaanood wareegtada caashaqaagaha wabayo hadday dhalayso dareen wadnaha abbaaray hadduu weyeelkii ka qusto walacbuu keenayaay adoonqubin waanaday waa tahay heestaasi sidoo kale barnaamijka inta uu socda ayaad kaga bogan doontaane ciyaarihii ayaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
ugu yaraan kow iyo toban ka tirsan ciidanka militariga afghanistan ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen kadib weerar ay aroornimadii hore ee saaka maleeshiya hubaysan ku qaadeen akaademiyada ciidanka lagu tababaro oo ku taalla magaalada kabul ee caasimadda afghanistan afhayeenka wasaaradda difaaca afghanistan dowlad wasiiri ayaa sheegay in weerarka bartilmaameedkiisu ahaa cutub ka tirsan militariga oo ilaalo ka hayay akadeemiyadda tababarka ciidanka sarkaalkan ayaa sheegay in weerarka ay qaadeen shan nin oo ismiidaamiyey laba ka mid ah ayaa albaabka hore ee akadeemiyadda isku qarxiyey halka saddexda kalena ay gudaha u galeen qof goobjooge ah ayaa sheegay in weerarka oo lagu qaaday jaamacadda difaaca qaranka ee marshal fahiim uu socday ilaa uu waaga ka baryey wakaaladda wararka reuters ayaa ku warantay in mas-uuliyadda weerarka ay sheegatay kooxda daacish
wakiilo ka kala socda dalalka canada mexico iyo maraykanka ayaa lagu waday inay bixiyaan faahfaahin ku saabsan hanaanka wadaxaajoodka heshiiska ganacsiga xurta ee waqooyiga ameerika ee nafta loo soo gaabiyo iyadoo dadka la socda arrimahaasina ay sheegayaan in heshiiskaasi kama dambaystahi oo la gaaro ay suuragal tahay in dib uga dhacdo bisha maaj sida hadda la qorsheeyey saddexda dal ayaa isku dayaya inay wadahadalada dhammaystiraan ay isku dayayeen inay wadahadallada dhammaystiraan dhammaadkii sanadkiina dhaafay laba kun toddobiyo toban balse waxaa dib u dhigay wakhtiyadii kama dambaysta ahayd ee loo qabtay inay kulmaan si heshiisyo ay u soo gaaraan arrimo dhowr ay isu hayeen dartood madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa dhowr jeer waxa uu ku hanjabay inay ka bixi doonaan heshiiskaasi guud ahaanba haddii aan la samayn isbedello u xaglinaya maraykanka
hogaamiyaha mucaaradka ruushka alex navalni ayaa laga sii daayay saldhig boolis oo ku yaala magaalada moscow oo lagu xidhay kadib markii kumanaan kun oo ka mid ah taageerayaashiisa ay sameeyeen mudaaharaad ay ugu soo horjeedaan doorashada madaxtinimo ee lagu wada in dalkaasi ka dhacdo bisha maarso doorashadaas oo uu navalni qaadacay ayaa la filayaa inuu awoodda kusii korodhsado madaxweyne valadimir putin hadal qoraal ah oo uu soo dhigay barta twitter-ka ayuu navalni ku sheegay inuu dib u helay xorriyaddiisa booliska ayaa xiray navalni xilli uu kusii jeeday ka qaybgalka mudaaharaad ka socday bartamaha caasimadda ruushka ee moscow
door wanaagsan dhegeystayaal halka aad warkaasi ka dhegaysanaysaan waa v o a markanaynu gudagalno qeybaha kale ee barnaamijka maanta ee duurnimo aan idinkugu hayno dhowaan waxaa lagu qabtay magaalada boorama kulan ay isugu yimaadeen dhallinyarada ka shaqaysa daryeelka deegaanka iyo sidii markaa loo horumarin lahaa deegaanka qaar ka mid a dhallinyaradaasi oo u warramay barnaamijka dhallinyarada maanta ayaa sheegay in haddii dhallinyarada aqoon-yahanka ay iska kaashadaan inay wax ka qaban karaan xaalufinta deegaanka wariyaha v o a haashim sheekh cumar good ayaa la kulmay qaar ka mid a dhallinyaradaasi
dhallinyaradu waxay ka mid yihiin xoogga wadan leeyahay bulshooyinka ayaa iyaguna ku kala hormara sida dhallinyaradu uga shaqaysato dhulkeeda dhallinyarada ku nool gobollo ka mid ah somalilan ayaa waxay ku baraarugeen in mustaqbalkooga nololeed ku jiro ilaalinta iyo horumarinta deegaanka taas oo dhowaan afar urur oo ka mid ah ururada ka shaqeeya daryeelka deegaanada gobollo somalilan ka mid ah ay kulan ku qabsadeen magaalada boorama kulankaasi oo ururada uu ku marti qaaday ururka weda oo isagoo ah urur ka shaqeeya horumarinta deegaanka gobolka awdal haddaba dhallinyarada hormuudka ka ah ururada ka shaqeeya horumarinta deegaanka ee somalilan ee ku kulmay magaalada boorama ayaan wax ka weydiiyey sida dhallinyaradu u horumarin karaan deegaanka ay ku nool yihiin ugu horeyna
aweye maxamed cabdilaahi oo ka socda isagoo burco ururka sedfo siday dhallinyaradu wax uga bedeli karaan deegaanka una horumarin karaan
kolley dhallinyaradu waa lafdhabarta la odhan karaa dalka uu leeyahay marka dhallinyaradu waxay u bedeli karaan deegaanka haddii la helo dhallinyaro aqoon-yahana oo wax bartay oo deegaanka iyo muwaadinnimo intaba leh deegaanka somalilan waxay ka dhigi karaan mid caalamka kusoo hortaba ama dalxiis loogu yimaado waayo bulsho kasta waxa horumaraya ama bulsho kasta waxa meel gaadhsiiya waa aqoon-yahankeeda weli noogu horeeyaan mamberay ka yihiin dhallinyaradu markaa dhallinyaradana somalilan ee aqoon-yahanka welina arrimaha deegaan ka hadla waxaan jeclaan lahaa haddii ay gamcasi qabsadaan ay wada shaqeeyaan arrimahaas haddii sameeyaan wacyigelin ay sameeyaan dhirbeeris ay sameeyaan tababaro lagaga hadlaya deegaanka iyo aafada abaaraha intaasoo dhan waxayaabaha laga gudbi karo ayay noqon karaysaa xaalufinta deegaanka
yaasir aada ismaaciil oo isagna ka socda berbera see deegaanka wax looga bedeli karaa ay dhallinyartu uga bedeli karta adoo si kooban u sheegaya
waxa deegaanka wax ka qaban karaana waa dhallinyarada runtii dhallinyaraduna waxay ka mid tahay dhallinyaradu waa aqoon-yahanka maanta jooga dalka runtii waa dad wax qaban kara weeyaan waana dad wax loo dirsan karo wayna ka bedeli karaano waan ogahay taas runtii laakiin caqabada yararoo hortaagan baa jiro runtii dhallinyarada markastaba hakad lagu qabto la idhaahdo waxba ma qaban kartaan laakiin dhallinyarada waxaan ogahay inay tahay lafdhabarta koobaad ee jamhuuriyadda somalilan waxaan cabdirasaaq xuseen bootaan oo isna ka socda naadiga horumarinta deegaanka ee gobolka sool si wax looga bedeli karaa ay dhallinyaradu uga bedeli karaan dhinaca deegaanka iyo xaalufkiisa ayna u horumarin karaan deegaanka fikir ahaan markaad ururkaaga naadiga horumarinta deegaanka ka hadlayso su-aashaas haddaan kaga jawaabo fikirkeyga yani waxaa ay kaga hortegi karaan dhallinyaradu kow iyagoo oo horta marka ugu horeysa wacyigelin sameeya oo dhallinyaradu kow iyagoo iskaashada laba iyagoo wacyigelin sameeya saddex iyagoo wacyigelinta ay sameeyaan ficil u bedela intaas ayay kaga qayb qaadan karaan dhammaantoodna ay yani gacmaha isqabsadaan ayay kaga qayb qaadan karaan kuna bedeli karaan yani deegaanka sidan kaga bedeli karaan cabdiraxmaan daahir cabdi oo ka socda weeda gobolka awdal siday dhallinyaradu u horumarin karaan dhinaca deegaanka iyo beerista dhirta horta say walaalahayba soo sheegeen dhallinyaradu waa toogu ballaaran ee qarankani uu leeyahay lafdhabarta kolkaasaas la ajirgeed horta wax qurux badan isfahanka kolkaa inay fahmaan uunbaa ka xigta inay dhulkoogu barwaaqo gaadho ay wax beertaan taasna insha alla waanu ku dadaali doonaa inaanu ku waacigelino si ay noola fahmaan annaguna sidaanu fahnay taas waxaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka dhallinyarada oo ay nagala qayb galeen ururada horumarinta deegaanka ee somalilan ayna ka mid ahaayeen caweye maxamed cabdilaahi oo isagoo ka socday gobolka togdheer yaasir aadan ismaaciil oo isna ka socday gobolka saaxil ee berbera iyo cabdirasaaq xuseen bootaan oo isagoo ka socday gobolkaasi sool naadiga horumarinta deegaanka iyo cabdiraxmaan daahir cabdibede oo isna ka socday ururka weeda ee horumarinta deegaanka ee gobolka awdal tan iyo kulantideenna dambe oo anigoo ah haashim sheekh cumar good saas iyo nabadgelyo
duhur wanaagsan dhegaystayaal weli waxaad nagala socotaan v o a washington magaalada laascaanood waxaa lagu qabtay ciyaar kubadda cagta ah oo dhex martay dhallinyaro ciyaartooy ah oo ka kala socday magaalooyinka hargeysa iyo laascaanood ciyaartan oo lagu tilmaamay in ay salka ku haysay isdhexgalka dhallinyarada ayaa waxay ku soo beegantay xilli dhowaan magaalada laascaanood laga furay garoon kubadda cagta ah oo casri ah qaar ka mid ah ciyaartooyda ka qabgasheeyay kulankaas ayaa waryaha v o e da ee magaalada laascaano cabdikariim olol u waramay
magacaygu waa cabdiqaadir xuseen ducaale waxaan nahay koox ka mid timida gobolka mirood jeex gaar ahaan caasimadiisa hargeysa aad iyo aad baanu ugu faraxsannahay visitkan oo kale si fiicanna oo lanogu soo dhoweeyey garoon wanaagsan iyo dad wanaagsan iyo shicib wanaagsan ayaan la kulannay aad iyo aad baana ugu mahadsan yihiin dadweynaha ku nool gobolka nisool waana markii labaad aynu nimaadno mar saddexaad iyo mar afraadna waanu iman doonaa insha allah bal isla dhexgalka ka waran inaad hargeysa ka timaadaan oo laascanood aad ku ciyaartaan fursadda ay kordhinayso ka dhallinyar ahaan bal ka waran
waxay kordhinaysaa fursad aad u weyn waayo kubadda waa isdhexgalka dhallinyarta beriga hore may jirin ciyaartoy ka timaada hargeysa oo timaada laascaanood laakiin waqti xaadirkan waxaa jira dhallinyar badan oo ku hawlan say u iman lahaayeen gobolkan sool oon annagu ka kooga nahay anana horseed u nahay kooxaha ka dhisan magaalada hargeysa aad iyo aad baanan ugu faraxsannahay waanan u haynaa mahadda gobolka sool saaxiibo badanna waanu ku leenahay si fiican oon isku dhex galnay waan isla soo xidhiidhnaa hargeysa inooga imaadaan oon u nimaadnaa kooxdana bal iga sheekeeyo hargeysa halkay ka ciyaaraan iyo xaafadda balkowr wallaahi degmada ibraahim koodburan ka dhisnay kooxdana waa koox xeerka koowaad duysi waxaan ka imanay hargeysa marka waxaan ku sugnay gobolka sool wallaahi si qiimo badan baa loo soo dhaweeyey oo aan weligeed loo soo dhaweyn kooxda staarna oon hambaliyana sida noo soo dhaweysay ciyaar qurux badanna way dhacday oo markhaati baad ka hayd oo joog goobjoog baa ka hayd marka waxaan lahaa hambaliyo hambaliyo ne gobolka sool xagga ciyaaraha iyo in dhallinyaradu ay isxilqaamaan oo ay isdhexgal sameeyaan bal ka waran inay hargeysa ka timaadaan naadiyo fara badan baa jiro oo aan gobolka sool laascaanood imanin oo gobolka ugu fog somalilan weyse marka anagu sidaan ugu soo dhiirigelino anaguna waan u sheegaynaa insha alla markaan tagna hargeysa siday ugu iman doon lahayn gobolka sool bal ka warran marka la eego garoonka hargeysa garoonkan wuxuu ka mid yahay garoomada ugu dambeeya ee la hirgeliyay bal ka warran qaab ciyaareedkiisa iyo siduu u dhisan yahay wallahi waa garoon istaraatijiya waana garoomada ugu muhiimsan buu noqoni doonaa gobol somalilan gaar ahaan gobolka sool sababta waa garoonka sida nidaamka askarta amniga iyo nidaamka brotocoolka waxaayoo dhan laga shaqeeyey takale dhinaca gorsoorka kale waa gorsoor cadaaliya si fiicanna ciyaarteeda unagu hayay bal ka warran kooxda star dhallinyaradana aad casuunteen iyo bal ka waran bismillaahi raxmaan raxiim haddaan magacayga ku bilaabo maxamed maxamed yuusuf bidaar baan ku magac dheerahay ciyaar horta aad iyo aad u xilad badan baa xalad badan baa ka dhacday kooxdana koox xidhiir hore naga dhexeeyo hore noogu timi bay ahayd kadibna invitation ay naga heleen oo aan isku afgaranay oo ilaahay baa mahadle aan mahaddeeda ugu celinayno koojka kooxda cawil hurre iyo aan uga mahad celino iyo howlwadeennada kooxdayada la wada star football club ee gobolka sool ka tirsan ayaa horta arrinka suurtageliyey annaguna waanu la qaadanay kooxdana waa koox xidhiir fiican naga dhexeeya de ciyaar fiicanna saad cabdikariin aadba aad u daawanaysa wayna dhex martay bal ka warran idinkaay sabaabulamaya si isdhexgalkan loo sameeyo
kolley dee haa isboortigu waa isdhexgalka bulshada hadduu ka yimaado gobollada ugu dambeeya ilaa boorame ilaa hadday tahay gobollada barya sool sanaag waa isdhexgal weeye annaga haa xidhiir horea noo dhexeeyey annagaan isaabalnay laakiinse wasaaradda isboortiga oo imika wixii horese ahaan jirtay aad wax looga bedelay oo fu'aad axmed cali fu'aad dibigaalle ku magacdheer isuduwaha isboortiga uu aad iyo aad u jeclaya inu isboortiga wax la qabto suurtageliyana in sida ta yurubta aanu tiifiyada ka daawanno inay u holgasho isaga howlwadeennadiisa haddii alla idmo inaanu ka faa'idi doonno horeyna uga faa'idnay magacayga waxmed cali cabdi oo ku magacdheer axmed arteeta waxaa ka tirsanaya kooxda soolstar sanadada soo socda inuu isdhexgalka bulshadu sidan kasii wacnaado noo sahleeya inaanu isdhexgallo isbarano hadeerta gobolada markaan tagno anagu si fiican bay noo soo dhaweeyaan kooxa kale iyaguna nagu soo xidhayaan annaguna koox kaloo halkanaan ku xidhanaa ciyaarta aad bay qurux badnayd labadan naaday solstar iyo darsan waxaa ka dhexeysaa shalay balaayarka hore xidhiir aad wanaagsan waxaa isboortsku leeyahay iyadoo laga fogaado qabyaaladda iyadoo laga fogaado cunsuriyadda iyadoo laga fogaado meebtakoorka aad ayaanu ciyaaraha gobolada
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah ciyaartooy dhinaca kubadda cagta ah oo ka kala socday magaalooyinka hargeysa iyo laascaanood oo ugu waramayey magaalada laascaano waryaheena cabdikariin olol waa tahay nuurow markana intaan ciyaarihii aadin waxaan dhegeystayaasha markaasi usoo qabanaynaa hees aan filayo inay ka wada heli doonaan oo ay markaasi inagula raaxaystaan cabdicasiis kalaaji iyo heesiisa waano
waxbaa jira aan la sheegin warbaa jira aan la baahin wadiiqada aad ku foofto mid weyn bay ku wataay wadaa jirtaa aan la qadin waxbaa jira aan la sheegin warbaa jira aan la baahin wadiiqada aad ku foofto mid weyn bay kuwa tahay wadaa jirta aan la qaadin wanaagga hadday la daadsho dhumaan weel lagama buxsho wanaantu hadday cilowdo wadeeca kula degaysa wadkaaga qofkii u xiisa kusii wehel caanahaaga wanaagga haddii la daadsho xumaan weyn lagama buxsho wacnaantu hadday cilowdo wadeeca kula degaysa wadkaaga qofkii u xiisa sii wehel caanahaaga jacaylku jacaylku hadduu wareego walaalnimada ka fiican walaalnimada ka fiican jacaylku jacaylku hadduu wareero walaalnimada ka fiican walaalnimada ka fiican wadayga quudhaada doonto samaanta kolka ka weydo naftaada aadan u waalin hankaaga dartii u weeqin biweydaaraba dhaanta wadayga quudhaada doonto samaanta kolka ka weydo naftaada aadan u waalin hankaaga dartii u weeqin biweydaaraba dhaanta wareegtada caashaqaaga wabaayo hadday dhalayso dareen wadnaha abbaaray hadduu weyeelkii ka qusto walacbuu keenayaay adoon qubin waanadayda wareegtada caashaqaaga wabaayo hadday dhalayso dareen wadnaha abbaaray hadduu weelkii ka qusto walacbuu keenayaay adoon qubin waanadayda jacaylku jacaylku hadduu wareero walaalnimada ka fiican walaalnimada ka fiican jacaylku jacaylku hadduu wareero walaalnimada ka fiican walaalnimada ka fiican jacaylku jacaylku hadduu wareero walaalnimada ka fiican walaalnimada ka fiican
door wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a markan waxaad kusoo dhawaataan xubinta ciyaaraha nuur xasan nuur bukhaari ayaa soo jeedinaya maxasanad jamaal haddii aan ku horeyno horyaalka sbain ee laliga kooxda barcelona ayaa weli si xoog leh ugu dheggan hogaanka horyaalka kadib markii ay xalay laba gool iyo gool ku garaacday kooxda alaves ciyaar ka dhacday garoonka nucam alaves ayaa si lama filaan ah hogaanka ciyaarta u qabatay kadib markii uu gool u dhaliyey weeraryahankii hore ee manchester city ciyaaryahan john gudetti hase yeeshee waxay barsa goolkaasi isaga magtay gool uu u saxiixay suwares waxaana dhammaadka ciyaarta goolka guusha si qurux badan laadka xorta ah ugu dhaliyey ciyaaryahan messi kooxda barcelona waxay hadda koob iyo toban dhibcood ka sarreysaa kooxda kusoo xigtay atletic madrid oo axaddii saddex gool iyo ibir uga badisay kooxda las palmas ciyaaraha kalena leganes waxay saddex gool iyo laba gool ku garaacday sbanyol halka sevilla iyo gatef ay iskula agdhaceen barbardhac gool iyo gool ah dhinaca horyaalka talyaaniga haddii aan fiirino kooxda naaboli ayaa dib ula wareegtay hoggaanka horyaalka kadib markii ay muddo saacada ah ay ka horeysay yuventus ka hor inta aysan naaboli la ciyaarin bolonya laba gool oo uu saxiixay deris martines iyo gool uu bolonya ka dhaliyey ciyaaryahan ibraahim embaye ayay naaboli guusha ku qaadatay goolka keliyaha ee bolonya waxaa saxiixay weeraryahankii hore ee inter rodrigo balasio kooxda kaalinta labaad ku jirta ee yuventus sabtidii ayay laba gool iyo eber uga badisay kiyevo labada gool waxaa yuufa u dhaliyey khadira iyo higuain ciyaaraha kalena inter ayaana weli helin guul sagaalkii kulan ee ugu dambeeyey ee horyaalka serie eeda axaddii waxa ay barbardhac gool iyo gool ah isla galeen kooxda sbal laakiin kooxda ay inter isku magaalada yihiin ee milan ayaa guul muhiim ah ka gaartay kooxda laziyo oo sanadkan ka mid ah kooxaha ugu adag horyaalka serie aada milan waxay laziyo ku qaarijisay laba gool iyo gool meelasha waxaa u kala dhaliyey patrick kudrone iyo ciyaaryahan bonaventura goolka laziyo waxaa u keenay ciyaaryahan adam morisig ciyaaraha kale fiorentina waxaa afar gool iyo gool ku qabatay hellas verona udines hal gool iyo eber ayay dirtay genoa kooxda torino waxa ay saddex gool iyo eber uga badisay benevento halka roma ay ku khasaartay gool iyo waxba kooxda samdoria naabule ayaa toddoba-iyo konton dhibcood ku hogaaminaysa horyaalka talyaaniga waxaa ku xigta yuventus oo leh lix iyo konton dhibcood laziyo ayaa booska saddexaad degan oo leh lix iyo afartan dhibic inter oo ku jirta kaalinta afraadna waxay leedahay afar iyo afartan dhibic rooma ayaa ku jirta booska shanaad oo leh koob iyo afartan dhibcood samdoria waxay leedahay toddoba iyo soddon halka ac milan oo ku jirta kaalinta toddobaadna ay leedahay afar iyo soddon dhibcood ugu dambeyntiina suuqa kala iibsiga qodobka ugu weyn haddii aan eegno kooxda arsenal ayaa qarka u saaran inay la soo wareegto weeraryahanka u dhashay dalka gabon una ciyaaro kooxda brush iyo dortmond ee dalka jarmalka pieri emeric opamian ciyaaryahankan ayaa la filayaa inuu dhammaystiro wareegitaanka kooxda arsenal maalmaha soo aadan hase yeeshee weli waxaanan go-aan laga gaarin ciyaaryahanka beddelka u noqon doona oo ay brush iyo dortmond ay booskiisa ku buuxin doonto taas ayaana la sheegayaa in ay hadda xayirayso inuu obamian ka mid noqdo ciyaartooyda arsenal kooxda brushi dortmond ayaa waxaa la leeyahay waxa ay iyaduna kooxda arsenal ka rabtaa ciyaaryahanka weerarka uga ciyaara ee lagu magacaabo olivier jiruud arsenal ayaa dhiibi doonta lixdan milyan oo lacagta bownka ingiriiska ah si ay u hesho ciyaaryahan obamian obamian waxa uu ka mid ahaa ciyaartooyda u safnayd sabtidii kooxda brushi dortmond ciyaar ay barbardhac laba gool iyo laba gool ah ay la gashay kooxda freeburg ee dalkaasi jarmalka waxaana ay ahayd kulanka ugu horreeyey ee uu macalinka ku soo bilaabo tan iyo bishii disembar lix iyo tobankeed dhegeystayaal xubinta ciyaaraha waa naga intaa
aad iyo aad buu mahadsan yahay nuur xasan nuur bukhaari ayaa inala socodsiinayey wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha halkaad ka dhegeysanaysaen waa v o a dhegeystayaal markana gunaanadka idaacadda ayaanu kusii dhowaaneynaa aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa caalamka ugu yaraan koo iyo toban ka tirsan ciidanka militariga dalka afghanistan ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen kadib weerar aroornimadii hore ee saaka maleeshiyaad hubeysane ay ku qaadeen akademiyadda ciidanka lagu tababaro ku taalla magaalada kabuul ee caasimadda dalka afghanistan afhayeenka wasaaradda difaaca afghanistan dowlad wasiiri ayaa sheegay in weerarka bartilmaameedkiisuu ahaa cutub ka tirsan militariga oo ilaalo ka hayay akademiyada tababarka ciidamada sarkaalkan ayaa sheegay in weerarka ay qaadeen shan nin oo issoo miidaamiyey laba ka mid a iyo albaabka hore ee xaruntaasi isku qarxiyay halka saddex kalena ay gudaha u galeen xarunta wakiilo ka kala socda dalalka canada mexico iyo mareykanka ayaa lagu wadaa inay bixiyaan faahfaahin ku saabsan hanaanka wadaxaajoodka heshiiska ganacsiga xurta ee waqooyiga amerika ee nafta loo soo gaabiyo iyadoo dadka la socda arrimahaasina ay sheegayaan in heshiiskaasi heshiiska madambeysa ahi oo la gaaro ay dib uga dhici karto bisha march sida hadda la qorsheeyey saddexda dal ayaa isku dayaya inay wadahadallada dhammaystiraan dhammaadka kii balse waxaa dib u dhigay wakhtigii kama dambeysta ahayd ee la qabtay inay kulmaan si ay heshiisyo u soo gaaraan arrimo dhowra ay isku hayeen darteed oo aanay suuragelin madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa dhowr jeer waxa uu ku hanjabay inay ka bixi doonaan heshiiska guud ahaanba haddii aan la samayn isbedello u xaklinaya mareykanka
waa mahadsan yahay jamaal axmed cismaan ayuu ahaa oo inala socodsiinayey qodobadii wararka caalamka ee v o eda idiin haysay duhurnimadan markaana aan ku laabanno kaalimihii heesaha waxaan idiin soo qabanay codadka fanaaniinta xamdi kuwiin iyo cabdihani
dhalashada codfeedii hayeen dhirtowba xalaamaha dharabkii ku yaaliyo dadadii ka maydhaay dhalashada codfeedii hayeen dhirtowba xalaamaha darabkii ku yaaliyaho dadadii ka maydhaay dibicyahay abaartii dhulka siigadeetihe ka dhaqdee hoy ka maydhaa dhayahaygiyo dhiigaygii mada noqon oosoo dhuuxa hoosiyo kuma uuni dhuumaha oosoo kuma dhowaysto dhigaaga lamaan bixin dibicyahay abaartiyo dhulka siigadeetihiil ka dhaqdee alla ka maydhaay hoye sow dhaayahaygiyo dhiigaygii mada noqon sow kuma dhowaysto dhigaaga lamaan bixin lasow dhuuxa hoosiya kuma uuni dhuumaha dhaban qurux layaja dheran muqulahiyajo dhaqaniya asluubada somadheerid qayrka somadheerid qayrka dhaban qurux layaja dheran muqulahiyajo dhaqaniya asluubada somadheerid qayrka hoymadheerid qayrka degeystayaal heestaasi ay ku wada luuqeeyaan fanaaniinta nimcaan hilaac iyo xamdi kuwiin ayaan kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenii duhurnimo oo idinla socodsiinayeen jamaal axmed cismaan iyo nuur xasan nuur dhinaca soo saaristana waxa uu ahaa maxamed cabdi xasan sandheere tan iyo kulan dambe waxaa idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
aoosiyakmaumidumaha